anna waxaan ku jiray program
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
anna waxaan ku jiray program la yidhaahdo industrial design marka industrial designku waxa weeye waa engineering waanu ka cudur daaranaynaa codkaasi dhegeystayaal sida qaldan idinku soo gaaray duhur wanaagsan ayaynu idin leenahay waa jimco bisha juulaay waa sagaal iyo labaatan sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo axmed cali sheekh iyo ismaaciil xuseen farjar qodobada aan idinku haynona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada ku nool gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka oo hindisay fikrad ganacsi islamarkaana haatan ku shaqeeya anna waxaan ku jiray program la yidhaahdo industrial design marka industrial designku waxa weeye waa engineering buu yardhowya laakin engineering ma aha annagu waxaanu samaynaa waxay dadku isticmaalaan oo dhan kursi ha noqdo saacad ha noqoto miis ha noqdo t v ha noqdo caagadiroo biyo laga cabo ha noqdo sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda yada duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyarada fasha beeraha oo ka hadlaya sida noloshooda ay ugu maareeyaan dee shaqada waxaa loo baahan yahay dee nin u dulqaato u samro oo dulqaad loo ah oo shaqo yaqaana loo baahan yahay hadda ilaa in muddo toban sano aanu beerahan ka shaqeeya shaqada beerahan baan oon shaqo ku leahay dhinacii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
codkaasi maryan ruunno goordho ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhawaada qodobo ka mida warkii dunida
shirka xisbiga dimuqraadiga maraykanka ee ka socday magaalada filadelfia ee gobolka pennsylvania ayaa xalay si rasmi ah loo soo gebagabeeyey iyadaoo hillary clinton ay aqbashay inay noqoto musharax xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ka dhaceysa bisha nofembar ee sanadkan khudbadii ay shirka ka jiidisay ayay clinton ku ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha argagixisada iyo rabshadaha gudaha maraykanka ka jira ee ka dhasha dadka hubka haysta clinton ayaa waxay la tartami doontaa musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo ay si aada xalay ugu dhaleeceysay in uusan lahayn dulqaad uu ku noqdo madaxweyne maraykan islamarkaana aqalka cad ee dalka maraykanka uu ku fariisto xidhiidhka maraykanka iyo turkiga ayaa noqday mid dareenno kala duwane ay ku xeeran yihiin kadib markii inqilaabku uu ka dhacay dalka turkiga iyo eedeymo ka soo baxay xukuumadda ankara washington ayaa si dhow isha ugu haysa tallaabooyinka adag ee xukuumadda turkigu ka qaadayso xukuum xubnihii loo tuhmayey in ay inqilaabka door ku lahaayeen halka maraykanka uu taageero u muujiyey xukuumadda dadku soo doorteen inaan la inqilaabin waxaa jira warar kala duwan oo ka imanaya dhanka turkiga oo ay u tuhmayaan in maraykanku uu door ka qaatay iskudayga inqilaab taas oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kerby uu ku macneeyey arrin macnodarro ah oo aan xaqiiq ahayn
intaasi aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa dhegeystayaal markana kusoo dhawaada qeybihii kale ee barnaamijka dhalinyarada maxamed raage waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka isaga iyo dhalinyaro kale oo dhammaystay jaamacadda ayaa hal abuuray firkad fikrad ganacsi oo haatan ay ku shaqaystaan haddaba ayaan sheekh oo ka tirsan v o a ayaa waraysi la yeelatay maxamed raage oo ah guddoomiyaha shirkadda five i d design waxaan sameeyaa muxuu ahaa caagadeer yaroo dadka jiimka jiimka taga oo muxuuahaa biraha qaaqaada daqiiq yaroo la walaaqa cabaas ay xoog u yeeshaan ayaan caagad yaroo u fududaysa sida daqiiqdooda isku walaaqi leed si fiican goordhow cabaan baan u sameynaa waan gartay waayahay adigu xagga sababtaad u dooratay ganacsiga maxay tahay dee waxaad waxa anugu doortay runtii may no may ahayn markii hore dee wax waxyaala anugu arday baan arday arday baan iska hayn markii hore dee waxma waxyaala waxyaalo kalaan ka ayaan ka shaqeyn waxyaalo kalaan wadnay laakiin maalin ayaa inaan inamada midaan isku shaqeyno isaga ayaa biraqa qaado badanka jimka taga so marka caagadaha hadda suuqa yaala ayaa wuxuu niyow caagadaha suuqa muxuuha yaala si fiican uma shaqeeyaan oo si fiican waxuma walaaqaan marka wuxuu yidhi niyow bal muxuu ahaa xaggan aan isku isku dayno oo aynu aynu bal eegno inaynu wax duwan oo cusub aynu soo saari karno marka saasaan ku bilowna hawshii bal haddaba madeed waxaan xagga ganacsiga ma waxaad jaamacadda ka baratay baa mise ah waxa jaamacaddan ka bartay weye markii hore muxuu ahaa waxaanu hayn shan nin oo dhalinyaraa mar markaas kudu program baan ku jirnay marka anaa waa- waan isku wada yaro waxaan yidhi niyow waxaanu nahay shan nin oo iswada shan dhalinyaro oo iswada yaqaano dee wada maogtay isku interest le so marka aynu isku imaadno dabeedna bal aanu competitionska marka hore aanu samayno Ah, dabeedna macalinkeygii baa noo yimid oo macalinkeygi macalinkeygii baa na yidhi iska daaya competition oo waxaad eegtaan inaad idinku samayn kartaan wax aad suuqa soo dhigtaan oo dadka ka iibisaan ood company dhistaan so marka saasaan ku bilownay jaamacadda aad ka baxday maxaa la yidhaahdaa en, dad soomaaliya oo dhalinyaro badan may jirtay oo dhiganaya waxaad adigu dhiganaysay Ah, may muxuu ahaa jaamacadda waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa ohio state university ah, design programka anna waxaan ku jiray ah, program la yidhaahdo ah, industrial design marka industrial designku waxa weeye in- waa engineering buu yar dhow yahay, laakiin engineering ma aha annagu waxaanu samaynaa waxay dadku isticmaalaan oo dhan kursi ha noqdo saacad ha noqoto miis ha noqdo t v ha noqdo caagada yar oo biyo laga cabo ha noqdo marka waxaa la yidhaahdaa waxa ku jira hal abuur hal abuurnimo marka waxaad ka fikiraysaa dhibta badanka dadka ay ha- ay dee maxoogtay ay badanka marka iyagu a- ay isticmaalayaan wax la sameeyey ay iyagu ka hor yimaadaan ayaad tidhaahdaa balse dadka ugu fududeyn kartaa dhibtan ay d- dadkan dhibtan dee hortaalla macalinkii baa xitaa macalinkii ayaa yidhi isagu wuxuu is- wuxuu dhigi j- isagu iskuulka wuxuu dhigayey ah, labaatan ama soddon sano marka wuxuu yidhi waxaad ahayd ninkii ugu horreeyay soomaaliga ee programka soo galay baad ahayd buu yidhi maogta wuxuu weliga maan arkin dee amba soomaalida programka soo gashay marka badanka programka oo soomaali badan ma mana yaqaanaan mana dee isku doontaan Ee, waan gartay marka had- adigu maxay kula tahay dadka dhalinyarada soomaaliya raba inay bartaan waxaad ad u baratay maxaad ugu en, aad- maxaa tala ah maxaad ku Haddee tal- waanin lahayd tala waxa we- tala waxa weeye ma ogtay dad- inagu horta waxaan ku yaqaanaa dhakhtarnimo iyo lawyer iyo iyo engineer ma ogta laakiin laakiin muxuu ahaa waxaan anigu aan bartay waxa weeye wallahi wax waddankeena wax aad iyo aad ka bedeli kara because waddanka hadda waddankeenu warshado badan ma laha marka waxaan aad waxaan anigu aan bartay maaragtay wax kasta aad samayso warshad buu baahan yahay warshad lagu- meel lagu sameeyo ayuu u baahan yahay so marka haddii aynu wadankeenu wada warasha wa- warshado badan uu yeesho dee ma ogtay wadankii baa inoo kori lahaa wadankii baa inoo hagaagi lahaa waxaan ku talin waxaan kula talin lahaa dha- qofka dee qofka raba inuu waxan barto research ku samee waa dee ma ogtay wax adag wax adagna maaha in dee ma ogtay wax dee ilaahay dadka badanka dee caqli u wada siiyo qof kastaba dee wuxuu baran karaa ma ogtay waxaan kula talin lahaa mm, ah, in laysku in badanka laysku daydo laysku wada daydo ma fiicna ma ogta waana adigu wadadaada wada aad adigu aad dhis wada aad dee adigu dhisata aad mar- martaa weeye En, adigu dad hadda waad ku dadaalaysaa en, shaqadaad eh, qabanaysid hadda maxaa maxaa ku xigta maxaad kalaad qabanaysaa hadda horta muxuu ahaa caagadihii baan isleenahay soo dira so inaan caagadaha ku sameynaa marka caagadaha markaan soo dirno dadkii caagadaha naga wada iibsada aan u wada dirno waxa waxaanu isleenahay de insha allah horta companiga muxuu ahaa ah, you know grow gareeyo dee meeshu meel uu meel uu dee maaragtay ka noqdo company dee wanaagsan oo la recognize gareeyo ayaan isleeyahay ayaan isleeyahay gay ayaan isleeyahay gay ma ogta marka dabeedna muxuu ahaa caagad qura ma rabno inaan noqono company caagad qura marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan aanu soo saarno maogtay hadday xitaa noqoto dhar calaamadeeda ku dhegsan amba wax dee ku- wax maogtay u dhow dadkan wada exer dadkan exerciseka dadkan exerciseka badanka ciyaara haddii ay wax waxyaalaha badan ay isticmaalaan haddii hadday tahay waan islenahay usoo saara Ah, laakiin badanka waxaan islenahay sanad sanadkiiba insha allah muxuu ahaa wax cusub soo saara Ah, amba ha noqoto caadad amba wax technology oo amba aab iyo wax waxay doontaa noqoto sanadkii waxaan islenahay wax soo saara insha allah Ah, insha allah waxaan isleeyahay dadka dadkeena waxaan rabaa inaan u fududeeyo muxuu ahaa hadduu qof maaragtay idea amba fikrad uu hayo badanka inagu ma naqaano sidaynu ideaga warqad ugu muxuuha sawirno amba aynu ugu dhigno amba aynu dadka dee ufududayno dadka dadka aynu ufududayno say u fahmaan insha allah waxaan isleeyahay meel aad dadka aada u u dhigto sida sawiraanta loo sawiro dee haddii aad idea haysi warqadiibaad asa warqadii ku qorto markiiba ayaan isleeyahay ufuraaso marka waxa anaga ina kala hadda wadno waxaan isleenahay bishiiba bishiiba muxuu ahaa waxaan duubanaa show baan duubanaa
maxamed raage oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolka ohaayo oo u waramayay weriyaheena ayaan sheeq
door wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan xubno kala duwan ayaa goorna inoo soo socda haatan silaas caanood xiliyadan waxaa sare u kacay dhallinyarada ka shaqaynaysa goobaha beeraha ah maxamed cumar cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya beeraha waqdari ee duleedka laascaanood maxamed ayaa ka warramaya qaabka uu shaqeeyo waxaana beerta uu ku sugnaa ku yaalay geedad timir ah ama dhir timir ah wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa waraystay waxaa jirta dhalinyaro badan oo beeraha ka shaqaysa bal magacaaada ku bilaabay war magacaygu waxa weeye waa maxamed cumar cabdi bal maxamed waxaad iga warantaa sida lagu shaqaysa iyo beeraha ka war beeraha wallaahi shaqadoodu way iska wanaagsanta way iska fiicanta geedmidhoodkiina waqadoodu way iska wanaagsanta way iska fiicanta geedmidhoodkiina wakaada hadda midhaha ku shubo waraabkaa iyo baaqbaaqa oon la hoos joogniyo dee nafaqada iyo digadaas oon la ogaano dee qudaarta kalena waa basasha iyo barbarooniga iyo basbaaska iyo oon siidhka intaan soo gadno aan shubno waraabino kolkuu biqlo ka bacdi aan siidhka xawiloon dee aan baaqbaaqno ka shaqayno dee shaqada waxaa loo baahan yahay dee nin u dulqaato u samro oo dulqaad loo ah oo shaqo yaqaana loo baahan yahay dee hadda ilaa in muddo toban sano aanu beerahan ka shaqeeya shaqadaa beerahan baan oon shaqo ku leahay marka muddo toban sana baad joogtaa beeraha nin dhallinyara ana waata imse jir baad anigu anigu waxaan ahay walaalo shan iyo labaatan koob iyo sagaashankii baan dhashay waka bal iga horan markaa goormaad soo gasaa shaqada shaqada anigoo shan iyo toban jiraan bilaabay beertan mar kasta jooga had iyo jeer ma ragama faaruqo halkanaan seexdaa beerta dhexdeeda oo kuwa gogashaydii iyo wixii bustahaygiiy alaabtii aan gubisanayay markaa beerta marra kama tago dee ma cidlaya had iyo jeer halkan baanan u dhex jooga
beerta ma shaqaalaad ka tahay mise mise waad iska leedihiin bal iga sheekee beertaanu shaqaalaan walaalka ahay shaqaalaanka oo beerta dee aadan weli baa leh
marka imsaad qaadataa anigu walaal waxaan qaataa malyan iyo sideed baan hadda ayaan qaataa bal waxaad iga warantaa ka war dhanka shaqala-aanta ma idin ma ku dhaantaa ila beer baad tabcaysaa oo yaanyadii iyo qudaartii bal iga sheekee horta camallaaantu horta camallaaantu waa dulli dee shaqadaa ood haysi ama mushaarkeedu amaha kugu yiraado amaha kuu badnaado camallaaanta way kugu dhaantaa waka bal iga warran dhallinyaro fara badan markay beeraha ka shaqayntooda maqlaan maxay moodaan wax dhib badan dhallinyartu horta wallaahi wax dhib badan bay moodaan laakiinse ninku kolkuu farsamada garanayo dee sidii wax loo beeri lahaa loo isticmaali lahaa waxba dhib kuma yeelanayso ee wax kasta barashada iyaa ka horayso yaa nin kasti dee ninbaa shaqu garanayaayoo dee nin kasti ninku hadduu beeraley yuhu beeraha shaqadooda garanayo waxba ma dhibayso
waa gartay maxaa kuugu dhib badan intaad beertaada ka shaqaynayso waxyaabaha kuugu dhibka damida maxay maadaama nin dhallinyaraad waxyaalaha ugu dhibka badan walaal waxaa kamid a basasha basashoo kale basasha iyo lay qudaartaa yaryar baa ugu dhib badan markaa basashu iyadu hadiyo jeer ina la dhex taagnaadona gacanta aana laga laaban bay rabtaa
bal ka warran wax qalaba beertan ma yaalaan bal iga sheekee qalabka wallaahi beertu qalab weylaado qalab fiican baa yaallo motoorkii waa kanoo baaqbaaqyadii jebiskii mandaraqii wax kasta beerta way haysataa maxaa ka baxa beerta beerta walaal waxaa ka baxa saytuunka iyo lay qudaaroo dhan baa ka baxda dee lama soo koobi karo wixii waxa waxana baa ka baxda dee lama soo koobi karo wixii waxa waxaana ka bixin maba jire basashii barbaroonigii kaabashkii saladhkii kabsaradii koostadii
waxaasoo dhan way ka baxaan ka hor dhallinyarada maxaa ugu baaqaysa magaalada iska joogtee aan shaqaysanay dhallinyarada walaal magaalada iska joogtaana shaqaysanay waxaan leeahay dee inay dalkooga ay hoos u dayaan inay dalkooga dhisaan ayaan leeahay oo dee tabac ku magaalo ka shaqaynayno inuu dalkiisa iyo magaaladiisa
kaasi wuxuu ahaa maxamed cumar cabdi oo ah wiil dhallinyaro ah oo dhinaca beeraha ka shaqeeya wuxuu u warramayey wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol
dhegeystayaal markana waxaynu jalleecaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada maryan ruun iyo heestii dalambaabi
codkaasi heestaas maryan run iyo dalambaabi haddaynu intaas kaga nimaadno dee jacayl badan bay axmed ka hadashay aad iyo aad welibana aad ayay u cod macaan tahay laxanka heestana aad ayuu u wanaagsan yahay aad iyo aad haatanna waa wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno naadiga kubadda cagta basektas ee waddanka turkiga ayaa la sheegayaa in heshiis ay la gaartay samuel eto weeraryankii hore ee naadiyada chels barcelona iyo inter milan kadib markii naadigaasi basektas ay iska fasaxday ciryaan mario gomes naadiga basektas oo ku guulaystay horyaalka dalkaasi turkiga ayaa waxa ay hadda raadinaysaa beddelka ciyaaryahan mario gomes waxaana wararku ay sheegayaan in ciyaaryahanka naadiga antalayaspor uu yahay mid ay u arkaan inuu u bedeli karayo ciyaaryahan mario gomes warbaahinta gool ee ka faaloota ciyaaraha ayaa waxay rumaysan tahay in heshiiskaasi labada dhinac ay hore u gaareen xiriirka kubadda cagta waddanka argentina ayaa u safraya waddanka sbain si ay ugu qanciyaan ciiryahan lionel messi iyo tobabare sambuli in labadooduba ay mar kale shaqo u bilaabaan xulka dalka argentina kadib xagaa aad u daran oo lionel messi uu soo food saaray iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta dalkaasi argentina laf ahaantiisa ee e f e da loo soo gaabiyo ayaa haddaba madaxweynaha xiriirkaasi waxa uu qorshaynayaa inuu aado waddanka sbain si uu uga soo dhaadhiciyo george samboli oo tababara hadda u ah naadiga sevilla inuu shaqada tababarnimo xulka dalka argentina uu qabto kadib markii macallinkii waddanka argentina gerardo martino uu shaqada isaga tegey markii argentina ay ku fashilantay juuntii aynu ka soo gudbnay in ay ku guulaysato koobka qaaradda maraykanka laga ciyaaro ee koobba america centenario ee waddanka maraykanka dhowaantan lagu soo gabagabeeyey oo guuldaro rigoorooyin ay kala kulmeen xulka dalka jili oo markii labaad isku xigta koobkaasi ku guulaysata waxaa sidoo kale armando beres uu rajaynayaa inuu arko uu wadaxaajoodiye la yeesho lionel messi si uu ugu qanciyo inuu ku soo laabto xulka kubadda cagta dalka argentin kadib markii messi uu ku dhawaaqay in uu ka fariistay ciyaaraha caalamiga guud ahaanteedaba beres ayaa waxa uu rajaynaya inuu la hadlo samboli si uu qanciyo uguna dhaadhiciyo in uu tababaraha argentina uu noqdo sida warbaahinta waddanka argentina ay soo warinayso waxa uu sheegay inuu la hadlay aabbaha lionel messi dhalay isagoo rajaynayo toddobaadkan marka uu tago waddanka sbainna inuu la kulmi doono sidoo kale mas-uuliyiin matalaysa lionel messi haddii ay u suura gashana in isagu laf ahaantiisuba uu la kulmo si markaasi uga dhaadhiciyo inuu ku soo laabto xulka kubadda cagta argentina oo argentina ka caawiyo inay usoo baxaan koobka adduunka oo israreebkeeda hadda argentina ay ciyaarayso laakiin si kastaba ahaatee naadiga f c sevilla ayaa la rumaysan yahay inaanay ogolaan doonin in ay george samboli uu ka tago naadiga andalusiyanka ee sevilla iyadoo islamar ahaantaasna lix iyo konton jirkaasi dhowaantan uun heshiis cusub uu la sixiday naadiga kubadda cagta f c sevilla markii uu ka tagay macalinkoodii unai emry si kastaba ahaatee waxaa la rumaysan yahay in samboli uusan keligii ahayn musharaxiinta la hadalhayo inay beddelaan jardado martino ee xulka dalka argentina tababaro u noqon doona waxaana ka mid ah tababarayaasha kale ee lala xiriirinayo raymond diaz iyo carlos bienchi wararka dalka ingiriiska ka imaanayna waxa ay sheegayaan in macalinka nadiga kubadda cagta ee manchester united jose murino uu sagaal ciyaartooy oo ka mid a ciyaaryahanadiisa u sheegay inay naadiyo kale ay raadsadaan oo aysan ka mid ahayn qorshayaashiisa nadiga kubadda cagta manchester united sida uu geeska daily mail qoray waxaa ka mid ah ciyaaryahanadaasi ciyaaryahanno da'yar oo ay ka mid kahiin timfonsi mense bedi macneir tyler blacket cameron brothwick jackson oo dhammaantooda daafaca ka ciyaara iyadoo kuwa qadka dhexeena ugu magac dheer yahay ciyaaryahan bastin shuwanstaga oo ka mid ah ciyaaryahanadii dhowaanta naadiga manchester united ku soo biiray kadib markii louis van hal naadigaasi manchester united uu shaqada tababarnimo uu xakale ku jira oo sida wararku ay sheegayaan loo sheegay in ama qaab ama ahaan ama isaga taga naadiga manchester united ka mid ah ciyaaryahanada andres briera adnan januza will kin iyo james wilson waxaa wararku sheegayaan in ciyaartooydaasi aysan ka mid noqon doonin ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta manchester united ciyaaraha saaxiibtinimo ay dhowaanta naadigu yeelan doonto u matali doono dhinaca kale naadiga united waxaa tababarka la bilaabay ciyaaryahan zalatan ibrahimovic oo weerarka ka ciyaara hal sano oo qandaraas ahina naadiga united la sixiday kadib markii uu ka soo tagay naadiga kubadda cagta b s g ee waddanka faransiiska dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaa inoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinaya xubintii cayaaraha dhegaystayaal markana ismaaciil xuseen farjar ahaa inoo dulmar mar kale qodobadii wararka caalamka ugu door karoona mahadsanid axmed shirka dimuqraadiga ee ka socda magaalada filadelfia ayaa xalay si rasmi ah loo soo gebagabeeyey waxaana hillary clinton ay aqbashay in ay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga u mateli doona doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha noofembar ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka dhici doonta khudbaddii ay jeesay hillary clinton ayay ku ballan qaaday inay wax ka qabanayso arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha argagixisada iyo rabshadaha gudaha maraykanka ka jira clinton ayaa la tartami doonta murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump dhinaca kalena xidhiidhka maraykanka iyo turkiga ayaa noqday mid dareenno kala duwan ay ku xeeran yihiin kadib markii inqilaabu ka dhacay dalka turkiga iyo eedeymo ka soo baxay xukuumadda ankara washington ayaa si dhow isha ugu eegeysa tallaabooyinka adag ee xukuumadda turkiga ay ka qaadayso xubnihii loo tuhmayey in ay inqilaab ka door ku lahaayeen halka maraykanka uu taageero u muujiyey xukuumadda ay dadku soo doorteen waxaa jira warar kala duwan oo ka imanaya dhanka turkiga oo u tuhmaya in maraykanka uu door ka qaatay iskudayga inqilaab taas oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo lagu magacaabo john kerby uu ku macneeyey arrin macno darro ah oo aan xaqiiq ahayn turkiga ayaa amray in iridaha la isugu dhufto in ka badan boqol iyo soddon hay-adood oo warbaahineed oo isugu jira telefishinno idaacado wargeysyo iyo hay-ado wareed sidoo kalena ilaa sagaashan saxafi ayaa la xidhay ama lagu amray in lasoo qabto
aadaad umahadsan tahay ismaaciil markana dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa waxaynu kusoo maqan heesta qadar iyo codkii axmed zaki
haddii mowdka qori'iyo baaruuda qaraxdiyo quwad lagu difaaco qiiloo dayaaji haddii mowdka qori'iyo baaruuda qaraxdiyo quwad lagu difaaco qiiloo dayaaji kudhataanu bixin jire ku qornaydal bowlaha qareengo taribiyo badda kumaha qarqoorteqareengo taribiyo badda kumaha qarqoorte kudhataanu bixin jire ku qornaydal bowlaha qareengo taribiyo badda kumaha qarqoorte qareengo taribiyo badda kumaba qarqoorte hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka way way kala qaada aamiga hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka ah, kala qaada aamiga ahey qodaxda caashaqa wadnahayga qoonto qamuuyada habeenkii qaaban waaye jiifke ahey qodaxda caashaqa wadnahayga qoonto qamuuyada habeenkii qaaban waaye jiifke nafankuusanayniyo qalbi samiraleeyo iga diidan qanacba qarinahin kalgacalke iga diidan qanacba qarinahin kalgacalke nafankuusanayniyo qalbi samiraleyo iga diidan qanacba qarinahin kalgacalke iga diidan qanacba qarinahin kalgacalke hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka axway kala qaada aadmiga
codkaasi heesta eh, codkaasi ku luuqeynaya axmed zaki ee heesta qadar ee uu weliban kaga sheekeynayo qiso dhaba oo heestu ay ku socoto wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo axmed cali sheekh iyoano ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhegeystayaal waxaa naga xusina haddii aad fikrad haysaan fadlan hama ogaanina in aad noogu soo dirtaan soomaaliya v o a news dot com qadarkiyo nasiibka way way kala qaada